qofki rabbi una baraye bishaarana nadigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa sagaaliyo labaatanka maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhugkahayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihinka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintooda ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan ee caawa waa sideed abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca barnaamijka inta uu hawada ku jiro waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabbaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysto walba mar qura ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aada helayso ka kugu soo horreeya inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waxaad soo wici kartaan si aad uga qayb gashaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex mar kale eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horreysa ayaan soo qabanayaa balse cabdicasiis aan soo dhaweeyo soo dhowow weydiintana inoo si bilow
waa tahay axmaadiyow aada u mahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka kasmaal barnaamijka dabcan toos ayaynu u gudageli doonaa weydiimaha dhegaystayaashana waxaynu ka rajayn doonaa inay markaasi ka warcelin doonaan oo ay ka jawaabi doonaan su-aalaha aynu weydiinayno iyagoo u fiirsanaya jawaabta saxda ah haddaba su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka caawa aynu ku daafuri doonno waa su-aal diini ah dhagaysta dhagaha u fur oo jawaabta saxda ah inaad haleesho ayaynu kaa rajaynaynaa su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan kumuu ahaa saxaabigii uu sayidinaa cumar radiallaahu canhu yidhi yaan madax looga dhigin ciidan ka mid ah ciidamada muslimiinta cabsi laga qabo in geesinimadiisa awgeed ciidankaas uu halaagsamo haddii mar labaad aan ku celiyo dhagaysta su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan kumuu ahaa saxaabigii uu sayidinaa cumar radiallaahu canhu yidhi yaan madax looga dhigin ciidan ka mid ah ciidamada muslimiinta cabsi laga qabo in geesinimadiisa awgeed ciidankaas uu halaagsamo marka ugu dambeyda haddii aan ku celiyo su-aashu waxay u dhacaysaa kumuu ahaa saxaabigii uu sayidinaa cumar radiallaahu canhu yidhi yaan madax looga dhigin ciidan ka mid ah ciidamada muslimiinta cabsi laga qabo in geesinimadiisa awgeed ciidankaas uu halaagsamo waxaan filayaa in markaasi aad jawaabta garateen islamarkaana aad ka warcelin doontaan
rabadaan bilataye bilkhayr balaayadu way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
dhegaystaha ugu horreeya ayaan markan soo dhaweynayaa halow salaamu calaykum codkaaga aada ayuu u gaaban yahay sare u qaad si aan si wanaagsan kuugu maqal annaga iyo dadka barnaamijka la socdaba mudhowahay magacaygu waa daawud oo jooga dambada kalley daa-uud cabdulaahi miya magacu Ah.
codka codka sare u qaad kuna soo dhow markaad een, hadlayso waan ku dhawaa barnaamijka waa tahay dherkeenley iyo s- sida lagu yahay
waa lagu wanaagsan yahay
weydiinta aan soo bandhignay ka warcelinteeda u sii gudagal Een, haddaan isku dayo waxay noqonaysaa baraa binu maalik baraa binu maalik
waa tahay een, axmedow daa-uud cabdulaahi oo dharkeelle naga soo wacay su-aashii koobaad ee barnaamijka jawaabta uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa bara' binu maalik al ansaari
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintaaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintaaye bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday soomaa uu mahadsan yahay daa-uud cabdulaahi oo dharkeenley naga soo wacay weydiintii koobaad isagaba ma aysan soo dhaafin waxaan usii gudbaynaa weydiinta labaad iyo cabdicasiis waa tahay axmedow dhegaystayaashu waxaad moodaa inay markaasi dhaarsan yihiin oo jawaabtii koobaad ee su-aasha een, waxaad moodaa in durbaba la dafay waayahay su-aasha labaad ayaynu u gudbi doonaa su-aasha labaad waa su-aal markaasi taariikh ku saabsan oo aan rajaynayno iyana in laga warcelin doono dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg sanadkii iyo bishii china ay ka mid noqotay dowladaha leh codka diidmada qayaxan amaba fito powerka waxa loo yaqaano haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg sanadkii iyo bishii china ay ka mid noqotay dowladaha leh codka diidmada qayaxan haddii markaa ugu dambayda sheeg sanadkii iyo bishii jayna ay ka mid noqotay dowladaha leh codka diidmada qayaxan adiga oo markaa inoo raacinaya inta jeer oo ay markaasi adeegsatay codkaasi haddii mar kale aan kugu celiyo si su-aashu ay u jilicdo sheeg sanadkii iyo bishii jayna ay ka mid noqotay dowladaha leh codka diidmada qayaxan adiga oo inoo raacinaya inta jeer ee ay adeegsatay codkaasi waxaan rajeynayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan dalaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintaaye bilkhayr
dhegaystaha khadka ku jiraan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullah waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
mid lamida
waxaad inoo raacaysaa magaca oo buuxa
magaca axmed xasan birjiniyaan jooga codka naga yar xumaad inoogu celi
waa axmed xasan birjiniyaan jooga axmed xasan oo dharkeenley ku sugan sida lagu yahay
aad baan ugu fiican yahay
Een, waan filayaa inaad la socotay barnaamijka weydiinta noo taala sii gudagal
waxaan isku dayay kun sagaal boqol afartan iyo sagaal ee ku jira
kun sagaal boqol
afartan iyo sagaalkii mhm,
waxaynu dad iyo toban jeer toban jeer toban jeer waa tahay intay adeegsatay
aa toban jeer aadi Mm, inaad haleeshay in kale waayahay axmed xasan oo dharkeeli naga soo wacay su-aashii labaad ee barnaamijka jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab qaldan
sidaas darteed dhegeystayaasha kale ayaan fursadda siinaynaa aan soo dhaweeyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum watay dhegeystaha qadka ayuu ka baxay waxaan usii gudbaynaa qadadka kale waxaa inoo taalaa weydiinta labaad oo aan doonayno inaan dhegeystayaasha fursad u siino si jawaabta ka bixinteeda ay isugu dayaan waxaan doonayaa qaadkan inaan markan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum halo waa tahay sidoo kale dhegeystaha waxaad moodaa khadka inuu ka baxay Mhm, weydiinta ayaan filayaa in u muuqato mid Mid kuwii hore culus.
ka ad- waa tahay waa aaday u culus tahay balse waa laga jawaabi karaa ha dhegeystaha haddii uusan doonaynin inuu toos uga warceliyo qadka iyousan dhegeystayaasha kale ka mashquulin aan soo dhaweeya qadkan halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullah waxaan ku leenahay habeen wanaagsan
xabiin la mid ah codkaa yaro gaaban een, noogu xiji magacuu buuxa
cabdirashiid cali saxdaan jiro
cabdirashiid cali oo ku sugan kaxdad
ah
waxaan ku leenahay mar kale habeen wanaagsan waxaa inoo taala weydiin aan doonayn inaan ka warcelinno haddaad la socotay sii guda galo
runtaas waxay ka mid noqotay kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii inta jeer adeegsatay waa tooni kudan jeer Mm, inaad haleeshay iyo in kale jawaabta uu bixiyey cabdirashiid cali oo kaxda naga soo wacay iyana waa qalad weli dhegeystayaasha kale ayaan fursad u siinaynaa laba dhegeysta ayaa isku dayay kii ugu dhegeystayaal dambeeyaa markaa haray ayaan fursad siinaynaa waan filaynaa dhegeystahan markan inuu ka jawaabi doono fursad u helaa halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahan qadkii ku baxay waan ka gudbaynaa weydiinta labaad ayaa inoo taalla laba dhegeysta ayaa isku dayay hal dhegeysta ayaa dhiman inaan fursad u siino dhegeysta haddii uu haleelo waa sidii la rabay haddii kalena waxaan u gudbaynaa qadadka kale soo dhowow waxaad inoogu bilowdaa magaca no- noogu celi magaca adoo een, sare u qaadaya codka waa tahay soo raaqiyo raaqi miya waa tahay hore ma uga qaybgeli jirtay waa dharkeelinayso maaha deegaanku haye waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan weydiinta inoo taallaa ka warcelinteeda
kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxaana adeegsatay saddex jeer
Mm, inaad haleeshay in kale naxmahadiyow dhegaystihii ugu dambeeyey ee isku daya su-aashii labaad ee barnaamijka jawaabta ay ka bixisay waa jawaab qaldan
baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaabaan
rabadaan bilataye bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr rabadaan wanaagsan ayaan hawadeedii ka leenahay qaybo hore barnaamijka kasmaal ayaad dhageysanaysaan idaacadda himilo ayuu idinkaga imaanayaa waxaa barnaamijka taabagelinaysa jaamacadda muqdisho markan weydiinta saddexaad intaanan u gudbin weydiintii labaad ee inagu soo noqotay cabdicasiis aan ka codsada say u dhacaysay iyo jawaabteeda saxan
axmedow su-aasha labaad waxay u dhaceysay sheeg sanadkii iyo bishii jayna ay ka mid noqotay dowladaha leh codka diidmada qayaxan adiga oo inoo raacinaya inta jeer ee ay adeegsatay haddaba jayna waxa ay ka mid noqotay dowladaha leh diidmada codka qayaxan shan iyo labaatankii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii haddaba jayna waxay adeegsatay codkaasi lix iyo toban jeer
waan filaya dhegeystayaashu inay weydiintan jawaabteed meel u qorteen si hadda kadib hadday soo marto ay jawaabta saxan uga bixiyaan waxaan u gudbaynaa weydiinta inoo xigta cabdicasiis haddii aada noo soo qabato
waayahay weydiinta saddexaad ayaynu u gudbi doonaa dhegayste dhagaha u fur oo ka warceli weydiintan markaasi soo socota waa imisa tirada dalalka carabta ee ku yaala qaaradda eshiya haddii mar labaad aan ku celiyo waa imisa tirada dalalka carabta ee ku yaala qaaradda eshiya amaba aasiya qofba siduu u yaqaano marka ugu dambeyda waa imisa tirada dalalka carabta ee ku yaala qaaradda aasiya waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaabaan mari
rabadaan bilataye bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri
waxaan u gudbaynaa qadadka iyo dhegeystahan halo asalaam calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan waxay waa ku salaamay walaal axmed caadi dhammaan baaraadya himil waxaan in leeyahay habeen wanaagsan habeen la mid ah magaca inoo raaci
waa ismaan axmed degmada beri ee gaalada banaadir cusmaan axmed oo ku sugan waa beri sida lagu sida lagu yahay wali wanaagsan waa barnaamijkaan lagu dhegeysanaya waa tahay sii gudagal ka warcelinta insha allah basiidododaxtama maanaa dalalka ku yaalaan qaarada eshiya
Mm, tirada dalalka carabta ee aasiya ku yaal mhm.
laakiinada dalkubay waa candhiilaha waa laba iyo toban dal waa tahay inaad haleeshay in kale waayahay axmedow cusmaan axmed oo waa beri naga soo wacay su-aashii saddexaad ee barnaamijka jawaabta uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah waa laba-iyo toban dowladood
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تاي بالخير بلا يا دوي أطعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي uu mahadsan yahay dhegeystihii ugu dambeeyey waxa uu ka warceliyey weydiintii saddexaad ee barnaamijka markan waxaan u gudbay- waxaan u gudbaynaa weydiinta inoo xig برواقة دي مؤمنين yahay axmedow een, weydiinta afraad ayaynu u gudbi doonaa weydiinta afraad ee barnaamijka waxay u dhici doontaa sidatan dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg macnaha ereyga anadool haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg macnaha ereyga anadool haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo dhegaysta sheeg macnaha ereyga anadool waxaan rajeynayaa inaad garatay ood ka jawaabi doonto وقد مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
dhegeystaan aan soo dhaweeyey halo asalaam calaykum waatay dhegeystaan qadka iyo kubaxay waan ka gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxay noo taallaa weydiinta afraad waxaan doonaynaa dhegeystaha inaan fursad u siinaa ama dhegeystayaasha halo asalaam calaykum
alaykum salaam waraxmat
habeen wanaagsan
wanaagsana waa noolaa Mm, magaca inoo raaci caaisho ibraahim oo ceelasha ku sugan sida lagu yahay marka waxaan muhaanaday ereyga adoon
ereyga ana anadool macanisaan iga rabaa miya Mhm.
sudaansuda waxaan dhihi lahay aladoon macnihiisa adoon noogu celi adoon qof maskiina waan dhihi lahay oo macnaha la iska eh waa tahay inaad haleeshay in kale
waayahay jawaabta ay gabadhaasi caasho ibraahim ay bixisay waa jawaab qaldan
waxaan kusii soconaynaa qadadka kale dhegeystaan aan soo dhaweeyo halow asalaamu calaykum halow soo dhowow codka sare u qaad magaca noogu bilow nuurudiin cabdullaahi degmada berkale nuuridiin cabdulaahi dharkeenle sida lagu yahay waa lagu wanaagsan yahay weydiinta inoo taalla ka warcelinteeda u sii gudagal gudda waxay noqonaysaa waxaa loola jeedaa bari oo meesha qorax ka soo baxdo waa tahay inaad haleeshayinka jawaabta su-aashii afraad ee uu dhegaystahaasi ka bixiyey waa jawaabta saxda ah waa bari ama qorax ka soo bax qofba siduu u yaqaan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macahadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaas oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu dot edu dot s o ama website-ka www dot mu dot edu dot s o mahadsanideen
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa qeybaha dhexe ayaan ku jirnaa markan waxaan u gudbaynaa weydiinta shanaad ee barnaamijka
axmedow weydiinta shanaad ee barnaamijka waxa ay u dhacaysaa sida tan soo socota dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg abwaankii curiyey riwaayadii la magac baxday kibirkii beerta karfan saaray jaceylka haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg abwaankii curiyey ama alifay riwaayadii la magac baxday kibirkii beerta karfan saaray jaceylka marka ugu dambeyda haddii aan ku celiyo dhegaysta sheeg magaca abwaankii curiyey riwaayadii kibirkii beerta karfan saaray jaceylka waxaan rajaynayaa inaad ka jawaabi doontaan haddii allaha awoodalo raali kana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi u nabad dhegeystaha ugu horeeya aan soo dhaweeyo halow asalaamu calaykum
waaleykum salaam habeen wanaagsan ayaan ku leenahay magaca oo buuxa inoo raaci ama noogu xuji magacaygu waa cabdilaiif cabdulaahi oo jooga dumiya dalkeelle cabdiradiif cabdulaahi dharkeenley siduu lug yahay waa lagu wanaagsan yahay ka warcelinta weydiinta usii gudagal abwaanka curyaha laga rabaa miya si fiican waa abwaan axmedey cabdi gaashaan waayahay axmedow een, su-aashii shanaad ee barnaamijka cabdiladiif cabdulaahi jawaabta uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa abwaan axmedey cabdi gaashaan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
tahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
wuu mahadsan yahay cabdiladiif cabdulaahi weydiinta shanaad ayuu ka warceliyey weydiinta inoo xigta ayaan markan kusii soconaynaa waayahay axmedow weydiinta lixaad ayaynu u gudbi doonaa weydiinta lixaad ee soo socota een, waa markaasi weydiin diini ah dhegaysta dhagaha u fur waxaan rajaynayaa inaad ka warcelin doonto waa suuradee suuradda jacfar binu abi daalib ku dul akhriyey boqorkii najaashi ee ka talinayay ardulxabasha adigoo sheegaya ficilkii ay sameeyeen isaga iyo wadaadadii la joogay mar kale haddii aan ku celiyo waa suuradee suuradda jacfar binu abi daalib ku dul akhriyey boqorkii najaashi ee ka talinayay ardulxabasha adigoo sheegaya ficilkii ay sameeyeen isaga iyo wadaadadii la joogay marka ugu dambeyda haddii aan ku celiyo waa suuradee suuradda jacfar binu abi daalib ku dul akhriyey boqorkii najaashi ee ka talinayay ardulxabash adigoo sheegaya ficilkii ay sameeyeen isaga iyo wadaadadii la joogay waxaan rajaynayaa inaad ka warcelin doontaan wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday dhegeystahan aan soo dhaweeyo halow asalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyaha iska fogee habeen wanaagsan waxaad inoo raacisaa magaca oo buuxa
cilmi cumar oo degmada waa darajoo noogu celi magaca
cilmi cumar oo degmada waa darajoo cilmi cumar oo ku sugan waa beri sida lagu yahay
waa si wanaagsan
waa tahay waxaad usii gudagashaa weydiinta aan soo bandhignay ka warcelinteeda
suuradda maryama
mhm oo waxbaa kaa noo wad suuradda maryama waaye mhm najaas saaxiib asxaabtiisa oo ooyeen
Mm. waa tahay inaad haleeshay in kale
waayahay axmedow een, ah, cilmi cumar oo waa beri naga soo wacay jawaabta su-aashii lixaad ee barnaamijka waa jawaab sax ah waa suuratu maryama waana ay ooyeen markaasi ilaa ay ilmadoodu markaa garka ay qoyso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
waa tahay wuu mahadsan yahay dhegeystaha cilmi cumar oo inaga soo wacay degmada waaberi wuxuu ka warceliyey weydiintii lixaad ee barnaamijka marka waxaan u gudbaynaa weydiinta toddobaad
waayahay axmedoo weydiinta toddobaad ee barnaamijka ayaa markaa waxay u dhacaysaa weydiin markaasi een taariikh ah amaba een history ah marka waxaan rajeynayaa in ay ka jawaabi doonaan ee dhagaystayaasha waxay u dhacaysaa sida tan sheeg sanadkii ay mamnuucday xukuumaddii kacaanka cunidda iyo ka ganacsiga qaadka haddii mar labaad aan ku celiyo sheeg sanadkii ay mamnuucday xukuumaddii kacaanka cunista iyo ka ganacsiga qaadka marka ugu dambeyda haddii aan ku celiyo sheeg sanadkii ay mamnuucday xukuumaddii kacaanka ee dalka markaasi ka arriminaysay cunidda iyo ka ganacsiga qaadka waxaan rajeynayaa inaad ka jawaabi doontaan
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
waxaan u gudbaynaa qadadka waxaan soo dhaweynayaa dhegeystaha ugu horeeya ee doonaya weydiintan inuu ka warceliyo halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmat habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan ayaan ku leenahay magaca
lamadaa mubaarag kin xaaje jiraaje magaca igu celi
kin xaaje kiin xaajimi ah
haa oo ku sugan
degmadeeda jira wadajir waa tahay qofka ugu horreeya naga soo waca caawa Een, soo dhow weydiinta inoo taalla ka warcelinteeda
haddii aa isku dayo kun sagaal boqol sagaashanteed kun sagaal boqol sagaashanteed
sagaashan kowdii
haa
waa tahay inaad haleeshay in kale
xaje jawaabta ay ka bixisay su-aashii toddobaad ee barnaamijka waa jawaab qaldan
sidaas darteed qadadka kale ayaan fursad siinaynaa aan soo dhoweeya dhegeystahan qadka ku jira soo dhow magaca iyo deegaanka
waa sax joogo oo deegaanka
cabdifataax noosii dhammaystir
ya cabdifataax noosii dhammaystir magaca
cabdilaax xalin aadan
cabdifataax macalin aadan oo ku sugan
haa su-aasha xalifa halkaad ku sugan tahay naga soo wacayso su-aasha socdi
intee ku sugan tahay
waa tahay dhegeystaha waxaad moodaa si wanaagsan inuusan noo maqlin ama noola soconin waan kasii gudbaynaa qaadka kale aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum dhegeystahaas isma maqlo qaadka kale halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum soo dhow magaca waa tahay dhegeystaha sidoo kale nama maqlo sida muuqata waan kusii soconaynaa qadad kale ayaan fursad siinaynaa weydiinta toddobaad ayaa inoo taalla oon doonayna inaan ka warcelino halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam
waa tahay raadiya iska yar gaabi magaca iyo halkaad naga soo wacaysaba
manasar maxamed caalishbe
munasar maxamed miya
haa manasar maxamed waa tahay munasar maxamed waxaan ku leenahay mar kale habeen wanaagsan ka warcelinta weydiinta
kun sagaal boqol sideetan iyo sagaal noogu celi
kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii
waa tahay inaad haleeshay iyo in kale dhegaystahaasina jawaabta uu bixiyey axmedow waa jawaab qaldan
hal dhegeyste ayaan markaan fursad u siin doonaa haddii uu haleelo waa sidii la rabay haddii kalena waan kasii gudbi doonaa aan soo dhaweeya khadkan halow salaam calaykum halow salaam calaykum
waalaikum salaam waxaan ku leenahay habeen wanaagsan magaca
magacaygu waa tuftax waxaan joogaa degmada sirjime cabdifataax cabdulaahi miya
haa waxaan joogaa degmada sirjime
waa tahay waxaan ku leenahay soo dhowow ka warcelinta weydiinta
haddii aan ka hor isdhiyo waa tobaniyo afarta bisha labaad kun sagaal boqol sideetan iyo saddex
waa tahay inaad haleeshay iyo in kale
cabdiladiif cabdulaahi oo dharkeeley naga soo wacay su-aashii toddobaad ee barnaamijka jawaabtuu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa kun sideed boqol saddex iyo siddeetankii
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
wuu mahadsan yahay dhegeystahaas cabdifataax wuxuu ka warceliyey weydiintii toddobaad oo u dhacaysay sheeg sanadkii ay mamnuuc ay mamnuucday xukuumaddii kacaanka cunista iyo ka ganacsiga qaadka sida uu sheegay kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii sidaas ayaa sax ah weydiinta toddobaad weydiinta sideedaad ayaan markan u gudbaynaa
waayahay axmedow weydiinta sideedaad waxa ay markaasi u dhacaysaa sida tan soo socota waxaan rajaynaynaa inay ka warcelin doonaan dhegaystayaasha sheeg inta kambas ama xarun oo ay ku leedahay jaamacadda muqdisho degmooyinka gobolka banaadir haddii mar kale aan ku celiyo sheeg inta kambas ama xarun oo ay ku leedahay jaamacadda muqdisho degmooyinka gobolka banaadir haddii mar kale aan ku celiyo sheeg dhagaysta inta kambas ama xarun oo ay ku leedahay jaamacadda muqdisho degmooyinka gobolka banaadir waxaan rajeynayaa in laga jawaabi doono
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana waa tahay waxaan u gudbaynaa dhanka iyo qadadka weydiinta ugu dambeysa ayaa inoo taalla aan soo dhaweeya dhegeystahan halow salaam calaykum
waalaikum salaam habeen wanaagsan magaca nagu bilow iyo degmada
jamsam cabdullaahi oo jooga dharkile filson cabdulaahi oo dharkele ku sugan jamsam waa jamsam samsam miyaa
aa jamsam cabdullaahi Mm, waa tahay soo dhowow een, sii gudagal warcelinta weydiintaan soo bandhignay
haddaan isku day waxaan dhihi lahay lix
noogu celi
lix xarun waay
Mm. oo oo ku kala yaalla
meesha ku kala yaana baa laga rabaa Mm, waa ta lix haddii ood ku adkaysanayso Mm. waa okay macnaha lixda leehaa yani Mm, okay okay inaad haleeshay in kale
jawaabta een, gabadhaasi zamzam cabdulaahi ay bixisay waa jawaab qaldan inkastoo ay haddee iskuday fiican ay samaysay Mm. waa tahay qadad kale ayaan usii gudbaynaa dhegeystanaa soo dhaweeya halow salaam calaykum habeen wanaagsan
waa habeen lamid ah magaca iyo deegaanka
magacaygu waa liibaan ibraahim codka aada u gaaban liibaan waa liibaan ibraahim Mm, waa uu mar u yar ficnaa haddana u gaabeen liibaan ibraahim oo dhakenle ku sugan waa tahay codka aada buu markan u hoos maree een, sare u yar qaad kawra celinta usii gudugadal usii gudagal xarumuhu tirada waa imise tiradun iskaga koob Mm, waa tahay inaad haleeshay in kale
waayahay waan ka xumaa isaguna iskuday ayuu sameeyey balse ma uusan sheegin
waa tahay dhegeystaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa hallo asalaamu calaykum habeen wanaagsan magaca een, noogu bilow ibraahim cabdiqaadir mayow miyaa ikraan waa tahay een, soo dhaweeyaan ku leenahay sii gudagal ka warcelinta Mm, waa tahay inaad haleeshay in kale
Een, ikraan iyana markaasi jawaabta ay bixisay waa jawaab khaldan
إذا انتهي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba
gabagabad ayaan isla taagannahay intaanan soo xirin weydiintan say u dhacaysay iyo jawaabteeda
waayahay axmedow een, weydiintan een, jawaabta markaasi een, saxda waxay noqonaysaa waxay jaamacadda muqdisho een, kambasyadeeda ama xarumaha ay markaasi leedahay waa toddobo kambas
waan filayaa dhegeystayaashu inay meel ku calaamadaysteen intaa ayaan barnaamijkeena kusoo gabagabaynaynaa intaan habeen daba ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo خير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبحر أنت هاي بالخير